tababarkan waxa ay kole ka ahbarada ay hogaaminta maamulka iyo qorsheynta uusa dareer doono muddo lama maalimood iyo weliba magaalada kismaayilan ka daafuray saraakiil ku tirsan ciidamada booliska jubbaland wayba ujeedka tababarka usahay in laka kobci xirfada saraakiila si markaasi hufan iyo un ku jawaabaan baahyo amniga ee bulshada iyo oo kaaladaayeen qaybo shal duwan ee bulshada deegaanada dowlada jubbaland wayba furitaanka tababarka gubro ku hay agaasimaha guud ee wasaarada amniga guud dowlada jubbaland waxaana ku mid ah saraakiila ammaanka ee degmada kismaayo maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kala agaasimaha guda wasaarada amniga dowlada jubbaland xereed kilaas cabdiya wayba sharaxaad kubiye ujeedka iyo muhiimada lakulahay tababarka usaha ku qaybgalayaalka kala dardaarami inay ku faydaysadaan waanayo markaas bulshadan ka adeegaan walyaabayo ka baraday iyo qorsheynta haddaan marayno meel fog baan soo gaarnay maalinba meel baan soo taagnayn laakiin hadda maanta meesha ugu fiicneedaan maray haynaayo wixii aan ku shaqayn lahayn iyo aaladda aan ku shaqayn lahayn baan macnaha ayaan dhex taagannahay marka waxaan leeyahay waa wax wanaagsan trainingkeynana intaasuu maanta ku saabsan yahay markii ma hogaamin lagu yidhaahdo ma aha inaad madax ahatid ma aha lagama rabo madax kaliya ma aha hogaaminta hogaaminta ruux kasta shaqo u leeyahay xarun kasta oo aada joogto shaqaad leedahay oo shaqaad qabanaysaa shaqada aad qabanaysa qaabkaad hogaamin laheed oo samayn laheed yaa horta hogaaminta laga wadaa mogiyi ma aha ruux inuu liida ahaado oo ama madax uu ahaado oo meel uu madax ka ahaado maaha kaba soo qaad waxaad noqonaysaa baara baad noqonaysaa c e d baad waxaad noqonaysaa wixii aad tahay macnaha had hadba qaabkaas wax soo qabato iyo horta hogaamintaada ay ku xiran tahay iyo meesha kaalinta aad oga jirto shaqada marka waa wax aada muhiim u ah hogaamintana waa waxa magaranaysaa inta badan waxyaabaha waxaa bedelo wey marka hore ninbaa meel ka ahaa hogaami hogaamiyugu ka ahaa waa laga bedelo ku kalaa la keenay isbedelada dowladda waxay u sameysana waxaa weeye in isbedelo ay imaadaan waxaad arkaysa agaasimo la bedele ku kale la keenay wasiir la bedele wasiir kale la keenay waxaa sababaya waxay tahay inay isbedel iyo dhaqdhaqaaq u imaado marka waxay inta badan ay la socotaa la shaqaynta iyo ay la shaqaysaa qaabka annaga aan u shaqaynayno marka waa wax aada muhiim u ah waa training aada muhiim u ah waxaan filayaa inaad si fiicanna aad casharadiina u qaadan doontaan wax cusuboo lagu barayo male la soco waxa aad adiga aqoontaadii ama la rabaa inaad soo bandhigtid oo isticmaashid ma la rabaa trainingka la sheegayno waa noocaas waa un macnaha waa un derbiganoo siiga ay fuushee oo xoogaa in laga jafo oon la rabo aqoonta waad leedahay oo waa lagu soo tababaray waad leedahay waad ku shaqaysaa laakiin waxoogaa annaga waxaan samaynaynaa boorkan ka yar qaadaynaayoo waxaan fiirinaynaa inay macnaha in lasii xoojiyo macnaha oo ay sii socotaan aan rajaynayna insha allah marka waa noocaas waana waxyaabaha ugu fiican markii meel ama dowladda ay shaqaynayso hogaamin maamul iyo qorshen isla socoto waa waxa aada muhiim u ah marka waa muhiimaddeeda ay leedahay cashirada si fiican ha loo dhegeysto si fiican ha looga qayb qaato doodaha laga qayb qaato insha allah waxa meeshan laga qaato oo laga fahmana waxaan aad u rajaynayaa inaad xarumihii a kula noqon doontaan oo looga shaqayn doono hadii ilahi yarahdo insha allah wuuna noo furan yahay seminaarkeenna laba maalinoo soconayaa si wanaagsan iyo si akhlaaq leh oo nidaamsan aan u qaadano cashiradeenna waxaan kaloo rabaa in lasoo dhaqsado waqti fiican la imaado maxaa yeele inta badan timeka nugu yar cashiradan way iska badan yihiin si maraa khibradan ay u badato oo weydiimo badan iyo maaragtay iyo jawaabooyin badan aan u helno waxaa la rabaa in lasoo dhaqsado waqti fiican la imaado marka intaasna waan ugu boorinaya insha allah saasay xaaladda ay noo tahay wabilahi towfiiq kobcinta xirfado iskaaladowga waybaa lafdhabaran etaa guulo ciidanka islamarkaasna saraakiila wayba door muuqdayo keliyiin sugowka ammaanka ee adkeynta kalsoonida shacabka